wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Jubaland oo ay weheliyeen gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubaland iyo ku-hogeenshi iyo haday ku jari harunta shirkadda Somdrai shirkadda Somdrai waliba shirkadda ka shaqeyn doonta dhoofiyo kaliinanaanta oo lagu suubiyo waxyaabo badan oo muhiimad gaar ah leh bulshada walibana dekada kismaayo ku dhoofi doonta liinanaanta ku go'aasa beeraha Jubaland Abduhab Okumude maamulka shirkadda Somdrai iyo bulshadan sharaxay walyaabo iyo qabdo doonta shirkadda Somdrai ee lagu hirgeliyay Jubaland waxaan arkayna waa itus itaabsi waxaa maanta dhoofinayna shalay hadda ee liintii oo qalalan maanta ayadoo weliba la sameeyey oo kambanigii uu casriyey ayay dhoofaysaa insha allah biidnillahi tacala waxaan leeyahay kambaniyada kale oo noocan doonayana way kusoo dhiiran karaan magaaladii way imaan karaan annagana waxaan leenahay horumar wacan oo insha allah oo intaan kasii ballaaran sanadada soo socda insha allah inaan sii rajeyno maantana waxaan dhoofinayna waa ugu yaraan ilaa iyo liin gaarayso soddon iyo shan kun ish marka halkaasi waxaa ka cad in horumarka adeegsanayo uu yahay horumar aada u sarreeyo annagana waxaan leenahay shirkadda insha allah allah barakeeyo gudoomiyaha iyo rugta gudoomiyaha rugta ganacsiga g c i iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa iyo wasiirka ganacsiga maareeyaha dhammaan ragisaa kasoo qaybgala xafladda iyo ganacsatada kaleba dhammaantood waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubaland Hussein Rabi Kahin iyo dhinishay ku hadalay xadagjarka harunta shirkadda Somdrai xadagjarkii warshadda Somdrai Industrial Company oo laga furay magaalada Kismaayo oo samaysa liinta liintaas oo waddanka dibaddiisa aada oo export ah ama waddanka bannaankiisa u baxda waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala ummadda kale ee soomaaliyeed in ay kusoo hiir kusoo higtaan ama ay yimaadeen jubbaland oo ay warshadihii iyo kaabayaashii dhaqaalaha sida walaalaheen somdry in ay kusoo maxay ahayday kusoo hirtaan oo yimaadeen oo dalka la maalgashado oo warshadihii lahaa dalku la soo celiyo oo iskaashatooyin la sameeyo aad iyo aadna waxaan ooga mahad celinaya walaalaheen oo warshadan furay kana furay magaalada kismaayo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka jubbaland ibraahim xasan abdi gebagabaday ku hadlay haragjarka harunta shirkadda somdrai warshadan waa shidana loo baahnaa oo muddo la sugaya runtii sababtoo ah waagii hore liinta iyadoo qoyan inta lasoo qaadi jira dhulka lagu daadin la qalajin jiray laakiin warshadaas warshada habeynayso qalajinayso iyadoo daraay haddana u dhoofinaysa waddanka dibaddiisa marka aad aan ku faraxsana waa waxyaalahaan soo dhaweynayno waxyaalahan umal ay tahay in horumarka reer jubbaland ama soomaaliyaba ay ka mid tahay ay ka mid tahay waxyaalaha ay shaqaalaha shaqada laa maanta ay shaqada abuur ay u tahay kuwa halkan jooga iyo kuwa magaalada iyo kuwa tikadaba waa shaqo abuur fiican waxaanu ku dhiirigelinaynaa ganacsatada soomaaliyeed in warshadaha loo baahan yahay sida tan oo kale iyo kuwa kale aan sugayna oo noocyo badan loo baahan yahay ay soo maalgeliyaan noo soo iiba noo keenaan taas waxaa noota horumar ay dhallinyarada ay ka horumari kartaan ama la sugaayay aadaanu ku faraxsanahay shirkadan ka shaqeey doonta dhoofiyo kaliinanaanta ee lagu suubiyo walyaabo badan oo muhiimad gaareen leh bulshada yana koran qaadasa horumarka ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka gaar ahaan Jubaland